أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idiin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay faaxishatu zina waxaana soo jeedin doona ashaykh cabdullaahi xasan xaashi albarbaraawi ee dhegeysi wacan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي با سبحانه وتعالى مهد له فالرئيسي يدن بيسو allaha subxaana wa tacaala ina waafajiyey inoona fududeeyey inaynu isugu nimaadno goobtan innagoo wanaag isfarayna xumaanna iska reebayna mahadinta ilaahay subxaana wa tacaala dabadeed waxaan u mahadnaqayaa walaalaha soo qabanqaabiyey kulankan ballaadhan iyo dadka sharafta leh odayaasha iyo mas-uuliyiintaba leh ee ka soo qayb galay mawduucaan kelmadda ka odhan doonaa waa mawduucaasi uu ka dhawaajiyo walaalkeen sheekh moxamed haybe waa faaxishatu zina marka mawduuca lasoo hadal qaado waxaa laga yaabaa dad fara badani inay yidhaahdaan aniga waxba igama khuseeyaan sababtuna waxay tahay dad fara badani magacaa marka ay maqlaan waxa ay ka haystaan aragti gaaban oo ah xumaanta lafteeda in la sameeyo laakiin shareecadu sida ay magaca u fasirtay marka aynu eegno aragtida dad badani ay ka haystaan mid ka ballaadhan bay ku fasirtay oo sinada xumaanta la yidhaahdo wuxuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam si cad inoogu sheegay in carabka lagu galo oo cagta lagu galo oo gacmaha lagu galo oo qalbiga qofku uu ka samayn karo afartaasi xubnoodba waa sinaystaan waalfardu yusadiqu daalika aw yukadib xaqiiqadeedana xubinta taranka ayaa fulisa ama afartaasi wixii ay dooneen iyadu ka hor tagta oo beenisa saas ayuu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrinta labaad ee muhimkii waxay tahay marka cudur la rabo in la daweeyo waxaa muhima in la aqoonsado asbaabta keenta maxaa keenay xanuunkan haddii dawadii la bixiyo ama la qaato iyadoo saabii cudurka keenayana weli ay taagan yihiin cudurka laga bogsan maayo diinta islaamku xumaantan aynu ka hadlayno markay xaaraantimaysay waxa ay awday waddooyinka loo maro oo dhan waxaana ay mamnuucday oo ay xaaraantimaysay arrin kasta oo sabab u noqon karta in qof bani aadami xumaantaa uu ku dhaco maanta xumaantaa waa dareensannahay sida dad fara badan oo muslimiin ay u sameeyaan waxaase laga yaabaa inaynaan ku baraarugin asbaabta xumaantaa keenaysa oo dhexdeenna ka buuxda oo dad fara badani laga yaabo dhibka ay leedahay inaanay dareensanayn ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal waa xaaraantimeeyey xumaanta magacaad naqasheen leh kumuu xaaraantimeyn shareecadii lagu soo dejiyey nebi maxamed oo qura sharaaicdu ilaahay soo dejiye oo dhan ayaa xaaraantimeeyey waa arrin foolxumaa bijamiici almaqaayiis miisaan kasta oo la saaro haddii ka caqliga la saaro miisaanka fitrada iyo abuurka wanaagsan haddii lagu miisaamo haddii shareeco lagu miisaamo miisaan kastoo la saaro waa arrin foolxumo ah ilaahay subxaana wa tacaala markuu xukunkeeda ka warramay siyaabo kala duwan buu foolxumadeeda u muujiyey mar ilaahay wuxuu ku magacaabay faaxisha faaxishada waxaa la yidhaahdaa ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdo ama wax qalbiga la geliyo shayga xumaanta halka u sarraysa ka gaadhidaa faaxisho la yidhaahdaa ilaahay faaxishuu ku magacaabay walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishatan wasa'a sabiila ha u dhowaanina zinada yani iyadoo qura iska ilaaliya ma aha asbaabteedana iska ilaaliya waayo waa foolxumo waddo qofku baahidiisa uu ku gutana iyada ayaa u xun bu uhi rabbi subxaana wa tacaala dadka xumaantan sameeya rag iyo dumarba ilaahay subxaana wa tacaala najaasta ayuu ugu magac daray saddex dembi ayuu ilaahay najaaso ku tilmaamay dembi waa shirkiga iyo gaalnimada innama almushrikuuna najas dembiga labaada ilaahay uu najaas ku tilmaamay waa zinada dembiga saddexaadna waa midaan ka fogaynoo waa liwaadka alkhabiihaatu lilkhabiihiin waalkhabiihuuna lilkhabiihaat ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa dumarkee najaasta ah waxay xidhiidh leeyihiin kuwa ragga iyaguna najaasta ah cagsiguna waa sidaas oo kale khubti buu ilaahay ku tilmaamay najaaso waa qof najaaso faraha kula jira oo dhex dabaalanaya qofka xumaantaa samaynaya mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ladho uu la xidhiidhiyey labada dembiye ugu waaweyn oo dembi uu sameeyo qof bani aadami waxaa ugu weyn gaalnimo waxaa ku xiga naf ilaahay uu dhowray oo dilkeeda uu xaaraantimeeyo in la gooyo qatlu nnufuusi almacsuuma dembiga saddexaad ilaahay wuxuu ka dhigay الزنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلهي سبحانه وتعالى أدوميه سوناكسا مركو صفات كودة الماميين wuxuu sheegay xumaanaha kuwa u waaweyn inay ka fog yihiin oo dhaqanaanay u ahayn shirki ma sameeyaan naf ilaahay gooynteeda xaaraantimeeyana ma gooyaan mana sinaystaan buuhi ilaahay subxana wa tacaala ka sameeya xumaanahana wuxuu la kulmi doonaa cadaab adag wuxu uhi imaamu axmed raximahu allah walaa aclamu bacda qatli nafsi shay-an acdama min azina naf la gooyo dembi ka weyn naf la gooyo marka laga yimaado dembi sinada ka weyn garan maayo buuhi ilaahay sifaadka muuminiinta markuu tirinayey waxa uu ku daray xumaantan inay ka madhan yihiin oo dhaqan aanay u ahayn waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun waa kuwa naftooda xumaan ka ilaaliya ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum dumarkooda ilaahay u xalaaleeyey iyo addoommaha ayay ku gaabsadaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaguna sidaasoo kale wuxuu goobo badan iyo marar fara badan caddeeyey inay zinadu tahay mid xaaraan ah weliba dhallinyartuu si gaara ula hadlay yaa shabaaba quraysh ixfaduu furuujakum walaa taznuu alaa man xafida farjahu falahu ljanna rawaahu alxaakim waalbayhaqi dhalinyareey naftiinna ka adkaada oo ha sinaysanina waayo qofka naftiisa ka adkaada ee xumaantaa ka ilaaliyaa jannada ayuu gelayaa buuhi rasuulku calayhi afdalu asalaati waatasliim mar kale rasuulku wuxuu sheegay qof weyn oo da-a rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdo oo shahwadiisuba ay yaraatay haddii naftiisa xumaanta uu ka celin kari waayo oo uu ka adkaan waayo in cadhada ilaahay ay ku dhacayso arbacatun yubqiduhum allah afar ilaahay baa u cadhooda albayaacu alxallaaf qofka markuu wax iibinayo dhaar badan wallaahi intaasaa layga soo siiyey wallaahi waxba kama faa'iidayo waalfaqiiru almukhtaar iyo qof isagoo danyarowa haddana iskibrinaayo wuxuu ku kibraba ma hayo oo sabab kibir ugu noqda haddana waa iskibrinayaa waashaykhu zaani iyo qof da'ah oo haddana sinaysanaya waalimaamu aljaa'ir iyo qof madaxa oo dulmi wax ku xukumaaya oo cadaaladda ka fog waxaa kaloo rasuulku uu sheegay afartaa saddex ka midii inaanay jannada gelahayn halaatatun laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada geli maayaan buuhi nebi maxamed alshaykhu azaani waa qof daa oo haddana sinaystay waaliimaamu alkadaab iyo qof madaxa haddana been sheegaaya walaa waalcaa'ilu almashuwu iyo qof faqiiroo haddana isla weyn zinada foolxumada la yidhaahdaa shareecada islaamku waxay caddaysay dhibaatooyin fara badan oo ay leedahay waana sababta loo xaaraantimeeyey hadday waxtar leedahay lama xaaraantimeeyeen haddaanay dhibba lahaynna lama mamnuuceen oo lama diideen dhibaatooyinka iyo xumaanaha ku jira awgeed ayaa loo mamnuucay waa marka koowaade qofku foolxumadaa markuu samaynayo iimaankii baa laga siibay qof bilaa iimaano maxaad u malayn hadduu xaaladdaa iimaan leeyahay iimaankaa ka celin lahaa laakiin xaaladdaa iimaankii baa maqan oo rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yazni zaani xiina yazni wahuwa muumin ka zinaysanayaa markaa uu zinaysanaayo muumin ma aha iimaankii baa ka maqan wuxuu rasuulku tilmaamay in laga kor qaado oo sida daruurta oo kale iimaanku uu isu dul taago hadduu xumaantaa ka go ilaahay uga toobadkeeno waa u soo noqdaa hadduu halkaa ka sii wadana sidaasuu uga maqnaadaa uu dul taagnaadaa dhibaatada ay leedahay awgeed ayaa shareecada islaamku ciqaab daran ay ka dhalisay oo sabab ay uga dhigtay adduunyadii baa lagu ciqaabayaa oo haddii uu yahay qof guur xalaaloo hore soo maray oo qaangaadhoo miyir qaba waa tan dhagaxa lagu dilaayo haddii uu yahay qof aan guur hore soo marin boqol jeedal baa lagu dhufanayaa addaani waazzaaniyatu fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda ilaahay baa sidaa yidhi qabrigiisa ayaa lagu ciqaabayaa oo asbaabta u waaweyn ee cadaabulqabrigu uu ka dhasho mid ka mida weeyi wuxuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay in laba malag habeen ay u yimaadeen oo ay kaxeeyeen waxyaaba fara badan baa habeenkaa rasuulka lasoo tusay waxaanu soo marray buu yidhi meel moofo oo kale ah hoos u qodan xagga hoosey u weyn tahay meeshaas afka sarena way u yar tahay meeshaa dab baa ka baxaaya xagga hoose ayuu dab kaga soo baxayaa dad ayaa ku jira meeshaa marka dabku hoosta uu kaga soo hulco kor uga baxa bay is odhanayaan ilaa ay kuba dhowaadaan inay meeshaa ka soo baxaan laakiin ka bixi kari maayaan dabkaasi markuu waxoogay yaro demana dib bay u noqonayaan meesha waxaa ku jiray buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rag iyo dumar qaaqaawan bal hadda u fiirsada labadii malag buu rasuulku weydiiye wuxuu ku yidhi dadkani maxay ahaayeen waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi raggaa iyo dumarkaa qaaqaawan ee meeshaa moofadoo kalea ku jira aad aragtay fa innahum azunaatu waazawaani rawaahu albukhaari waa raggii sinaysan jiray iyo dumarkii sinaysan jiray aljazaa'u min jinsi alcamal addoonku sida uu u shaqeeyo ayuunbu ilaahayna u abaalmariyaa soo cawradooda may qaawin oo kumay qaawin meel aan loo oggolayn oo umay muujin cid aan loo fasixin horta waxaa lagu ciqaabay in la qaawiyey cawradii ay xumaanta ku sameeyeenna waa kaa cadaabku xaggeeda kaga imanaaya xagga hoose kaga imanaaya mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sidaasoo kale laba malag inay kaxeeyeen waxaanu soo marray buu idhi dad ashaddu shayin intifaakhan wa antanuhu riixan markaad eegto dadkaasi waa neef fuuray oo kale way barareen urta sankooda ka soo baxaysaana ur la uriyo taw qarmu weeye waaba sawiray rasuulku wuxuu uhi kaana riixahum almaraaxiid waxaabaad mooddaa urta iyo qarmuga ka soo baxaya tasuuliyaasha iyo bullaacadaha oo kale taasaad mooddaa qultu man haaulaa rasuulku wuxuuhi waxay idhi kuwani maxay ahaayeen kuwan bararay ee uraya maxay ahaayeen malaa'igtii baa u jawaabto waxay idhi haaulaa'i zaanuuna wazawaani kuwani waa raggii sinaysan jiray iyo dumarkii sinaysan jiray ibnu xibbaan baa wariyey ibnu khusayma wa huwa xadiidun saxiix saasaa qubuurta loogu ciqaabaya waa waxaa laga yaabaa xumaantaa inay dadka qaar isu udgooneeyaan markay usii baxayaan waxaad aragtaa in lagu ciqaabay in laga dhigay urta u qarmuunoo ta bullaacadaha iyo suuliyadoo kale inay ka soo baxdo waa taa la qaawiyey waa taa cawradoodu gubanaysa ilaahay subxaana wa tacaala iyagu waa ilowsanaayeen oo waa mooganayn laakiin ilaahay ma mooganaay ma mooganayn arrinkooduna kamuu qarsoonayn aakhirana ciqaab baa ku sugaya dadka foolxumadaad samaynaya oo naaru jahannama baa lagu cadaabaya ilaahay waa ka yidhi waman yafcal daalika yalqa athaama athaama waa maxay cikrima wuxuu yidhi waa ardaygii ibnu cabbaas waa toga ku yaalla naarta jahannamo dhexdeeda wa yucadabu fiiha azunaat oo lagu cadaabaayo dadkii xumaantaa samayn jiray markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey waa maxay waxaa u badan ee dadka ilaahay rumeeyey naarta ay ku gelayaan rasuulku wuxuu yidhi alfamu waalfarju waa dembiga ay ku galaan labadaa xubnood afkooda waxay kaga hadlaan waa kuwii carabkooda ka adkaa waaye ku dembaabayey iyo xubintooda taranka dembiga ay ku sameeyaan sinadu waxay sabab u noqotaa ciqaabka ilaahay inuu ku soo dego dadka xumaantaasi ay ku dhex faafto ilaahayna subxaanahu wa tacaala sida addoomihiisa u ciqaabayo isagaa yaqaano awoodna u leh ciidamada ilaahayna ma wada naqaano inagu wuxuu doonaa buu ilaahay ku ciqaabaa dadka caasiya abaar cudurro nabadgelyo darro sicir barar iskhilaaf iyo isfaham la'aan ciqaabada ilaahay waa fara baday dhulgariir iyo waxyaabaha la midka ah hadda ma aha dadkii sameeyo qura waa dadka xumaantan ay ku dhex faafto marka hamoodin adigu haddaad lafahaaga uga badbaado oo aanad samayn laakiin hareerahaaga lagu samaynayo dhexdaada in ciqaabkeeda aad ka badbaadayso wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa dahara azinaa waalribaa fii qaryatin faqad axalluu bianfusihim cadaab allah ibnu cabbaas baa wariyey wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labada dembiye mid la yidhaha zinada midna la yidhaha ribadu dad meel deggan hadday ku dhex faafaan dadkaasi waxay xalaaleeyeen kaannamaa inay fasaxeen in ciqaabka ilaahay uu ku dul dego laa tazaalu ummatii bikhayr maa lam yashfu fiihim waladu zinaa ummaddaydu khayr kama suulayso inta aanu dhexdooda ku badan ilmo ku dhashay xaaraan ilmo sine ku dhashay khayr la'aan buu ummadda u soo kordhinaya barakada adduunyo iyo ta aakhiro iyo ta diineedba meesha way ka baxayaan wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faidaa fashaa fiihim waladu الzinaa faawshaka an yacummahum allahu bicadaab rawaahu axmed marka carruurta sinada ku dhalatay ummad meel deggan dhexdooda ay ku bataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku maashaynayaa uu wada gaadhsiinayaa cadaabkiisa maaha kuwii xumaantaa sameeyo qura kuwii kaley xumaantu gaadhaysaa اtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waa ka ilaahay la iska ilaaliya cadaab xumaanta ka dhalanaya oo aan ku dhacahayn kuwii xumaanta sameeyo qura ee dadka xumaanta dhexdooda lagu sameeyey kuwada habsanaya waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay ku tidhi mid dumarkiisii ka midii anuhlaku wa fiina asaalixuun miyaana la halaagaya iyadoo dad fiican oo xumaanta ka faracadi ay nagu dhex jiraan qaala calayhi salaatu wasalaam nacam idaa katura alkhabar haa waa laydin halaagaya mar hadday xumaantu badato marka hamoodina walaalayaal xumaantaa dhexdeenna ku faaftay ee gidaarada lala taagan yahay mararka qaarkoodna laga yaabo in gurya loo samaysto inuu cadaabkeedu ku koobnaanayo noocu doonayaba ha noqdee dadka samaynaya carruurtaa xumaanta markaa ku dhalanaysa iyo xaaraanta ee dhexdeenna ku faafaysaa iyaga laftooda ayaa shara oo waa sharu halaata rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay saddexda ka u shar badan waa kaa yar waayo nudfa candhuuf xaaraana baa laga abuuray shar soconaayo weeyi walihaada baa rasuulku yihi jannada ma galo culimmadu markay fasirayaanna waxay yidhaahdeen wuxuu rasuulku u jeedaa badankoodu maba hagaagaan oo sharfalayaal bay noqdaan mujtamaca xumaan la dhex taagan qaar fara badanina cugdad bay qaadaan oo waxay yidhaahdaan ama ay ku shaqeeyaan nin qoyar biyo iskama dhowro anugu mar baan magac iyo sharaf leeyahay waxaan biin karaya waa inaan biiyo walihaada shar iyo xumaan weeye ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa ma qaadi karno awoodaynu iskaga difaacnana ma lihin waxaa waajiba waxaa sababaya inaynu dhammaanteen ka hor tagno oo culimmada iyo odayaasha iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dhalinyarta iyo rag iyo dumarba waa inay noqd waa inay noqonno ansaar allah kuwa ilaahay u nusreeyo xumaanta la dagaalama wanaaggana waxa weeye anfaafiya mid walba inta awooddiisu ay tahay ee kaga beegan xumaantani waxay sabab u noqotaa faqri in fara badan baynu sicir barar ka cabannaa iyo faqri iyo baahi iyo maciishad xumaatay cabdullaahi ibnu cumar waad garanaysaan waa saxaabi cumar ibnu khadaab amiiru lmuuminiin baa dhalay caalimna waa ahaa wuxuu la dardaarmay nin ardaydiisa ka mid ahaayoo makxuul loodhan jiray markaa wuxuu ku yidhi yaa makxuul iyaaka wazinaa fa innahu yuuritu lfaqra waar makxuulow zinada iska ilaali faqri bay dhaxashiisaa dadka xumaantaasi looga taageli waayo ee ka gaabsan waaya ibnulqayimna wuxuu yidhi xumaantani waxyaabaha ay la gaarka tahay iyo ciqaabada sida goonnida uga dhasho waxaa ka mid a faqriga iyo xataa qofka cumrigiisu inuu gaabto waxaa ka mid a qofka inuu wejigiisu madoobaado iyo inuu ilaahay u xidho thawba almakti bayna annaas cadhow ilaahay dadka u dhex dhigaya quluubta dadkaa nacaysa bal adiguba u fiirso qofka xumaantaa lagu yaqaano rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdee meeqaan iyo darajo intee leeguu dadka ku dhex leeyi quluubta dadku ma jeceshahay maya waa necabye xataa cid kala daayo gaalada kufaarta ah ayaa ka madaxdooda ahi hadduu xumaantaa sameeyo waa xumaanta noocaasa way ku nacaan waanay ku kacaan waa la ashkateeyaa waxaasuu sameeyey baa la yidhaahdaa waxaa u daliila in faqri iyo nolol adagi ay ka dhalanayso qowlka ilaahay uu yidhi waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qofka diintayda ka jeesta ay xidhi weyde ku dhaqmi waaya nolol adag buu leeyahay intaan aakhiraba la gaadhin oo suurta baan la afuufin ilaahay baa nolosha ku adkaynaya qalbiguu cidhiidhi ka dareemaya iyo warwar joogto ah xumaantaa uu sameeyey baa cadaab ku noqonaysa gudaha ka gubaysa waxaa ka mida markaa nolosha adag faqriga iyo baahida fa inna lahu maciishatan dankaa xumaantani waxay sabab u noqonaysaa cirdiga oo ah sharafta oo shanta arrimoodee diintu ilaalintoodaba ay u timi ka mida in meel lagaga dhaco alcird intihaaku lacraad baa ka dhalanaysa haddii khasab lagu sameeyo iyo haddii raalli la yskaga yahayba ceebina waa ka raacaysaa ciddii samaysay iyo cidda ay ka soo jeedaanba murugo iyo xanuun joogtaa ayaa qofka xumaantaa samaynaya dadkiisa uu ku hayaa waxay sabab u noqonaysaa nasabku inuu kharribmo oo ilmaha nafar sharciga ku dhalan ayaa nin loogu abtirinayo lee waa in hebel markaasuu hablihiisii iska dhex daaqaya sidii ay walaala yihiin oo kale oo dhaxalkii uu ka qayb gelayaa waxaa ka dhalanaya in dad aan waxba isu ahayn dinadu ay isu keento oo si sharciga aan waxba isugu noqon walihaadaba islaamku aada uu ula dagaalamay oo ilmaha ku dhashana hooyadii in loogu abtiriyo uu islaamku xukumay oo u jideeyey oo cid kale aan loogu abtirin waxay sabab noqotaa xumaantani xanuunnada halista ah ee sida daran u faafa ee dadka gumaada oo qaarkood maanta dadku ay dawadoodii garan waayeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ka indhasaabay maradu laidis dina ayaa sabab u ah sida xataa kuwa agtooda uu ka soo bilaabmay ay markhaati ka yihiin shahwad si xaaraana loo gutay baa sabab u ah waxaa laga yaaba maanta xanuunkaa marka laga hadlaayo in waxyaabo aan dawadii rasmiga ahayn la taataabto mar laba sii dhiirigeliyo xumaantii keentay oo condom iyo wax la mid a dadka lagu dhiirigeliyo ladhaa kaa isticmaala iyo mar waxa weeyaan waxyaabo kale dawadiisii markaa laga doono dawadiisa rasmiga iyo ka hortegiisa dhabtahay waa in xumaantaa lala dagaalamo waayo iyada ayaa keentay nebi maxamed baana warkaa inoo sheegay oo wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin qat xataa yuclinuu biha ilaa fasha fiihim ataacuun walawjaac alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow rawahu alxaakim can ibni cumar dadku haddii faaxishada zinada iyo foolxumada ay beriinsadaan oo dhexdooda ay ku faafto oo ay muujistaan oo aanay laba xishoonba oo sida maanta aada mooddo xaalku inuu eeg yahay bannaanadaa loola soo baxay iyo gidaaradaa lala fadhiyaa heerkaa markay gaadho ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sallidaa buuhi rasuulku taacuun taacuun waxaa la idhaha xanuun kasta oo dadka tarab tarab u laaya ayaa taacuun la yidhaahdaa waxaa kaloo ilaahay uu ku sallidaa xanuunno dadkii iyaga ka horreeya aanay aqoon maanta xanuunnada tirada badan magacyada kala duwan leh dadkii dadka maanta jooga ama qarnigan jooga ka horreeyay may aqoon manay maqal foolxumada iyo xumaanta la samaynayaana sabab u ah waxaan ku soo gebagabaynayaa oo qodob muhima ah oo haddaynu doonayno xumaanta inaynu la dagaalanno tallaabada koowaadee waajibkaa ah ee uguna muhiimsan asbaabu alwuquuci fi zina waa inaynu isweydiinno xumaantaa garanay inay xaaraantay dhibaatooyinka adduun iyo aakhiraba ka dhalanayana wax ka mida maqalnay maxaa sababo ah dad bani aadama oo miyir qabo qaangaada oo muslimiinii xumaantaha inay sameeyaan asbaab bay leedahay asbaabtaas sidaan hore u tilmaamay shareecada islaamku iyaday olole iyo dagaal ku qaaday si xumaantaasi ay meesha uga baxdo waayo sheegayadoo sababtiisu ay jirto lama odhan karo meesha uu ka baxay isaguna wuu jiraa waxaa asbaabta ka mid a alikhtilaatu bayna alrijaali waannisaa wamaa agtarahu alyawm isdhexgalka ragga iyo dumarka aan maxramka isu ahayn asbaabta xumaantan keenta mid ka mida weeye ama goob caafimaad ha noqoto ama bas iyo gaadhi dushi ama waddo ha noqoto ama goob wax laga gadanayo oo laga iibsanayo ama goob waxbarasho ha noqoto meeshay doonaysaba ha noqoto maxaad u malaynaysaa islaamku hadduu diiday masaajidka oo goob cibaadaa rag iyo dumarku inay isdhex galaan ma fasaxayaa meelaha kale inay isdhex qaadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay rag iyo dumarkii oo masaajidka ka dareero isdhex galay nin dhan buu arrintaa u xil saarur war dhawaaq oo qaylo dadka ku gaadhsii farriintaa dumarka waxaad ku tidhaahdaa dumarow dib isu taaga waddada barhtankeeda ha marina idinkuma lihidine farriintaasi waa fuliyeen amarkaana waa qaateen dumarkii saxaabadda gidaarada isku xooqa jireen oo maryaha ka qabsan jiray ile cariishyo iyo qoryo ayay ka samaysnaayeen guryaha wakhtigaa jiray masaajidka marka lagu tukanayo rag iyo dumarku waa kala socnaayeen khayr baad samaynaysaanoo waxba isma yeelaysaane istawu dhinacyada isa saara mu odhan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maantana goobo kale iyadoo la joogo ayaa laga yaabaa in la yidhaha maxay isyeelayaan waxba isma yeelayaan allaha abuurayba og waxay isyeelayaan iyo isdhexgelkooda xumaanta ka dhalanaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo sidaa arrintaa u mamnuucay ugama aqoon badnin inagu dhibaatada ka dhalanaysa isdhexgalka ragga iyo dumarka wuxuu rasuulku yidhi sufuufta ragga waxa u khayr badan ka u horeeya waxa u shar badan ka u dambeeya muxuu ugu shar badnaaday dumarku u xigaa sufuufta damu dumarka waxa u khayr badan ka ugu dambeeya ee ragga ka fog waxa u shar badan safka ugu soo horeeya waayo sharkiibuu u dhow yahay xumaantii isdhexgalkii sabab u noqonaayey foolxumada ayuu u dhow yahay marka haddaynu doonayno in aynu la dagaalanno cudurkan ciqaab adduuniya mid aakhiraba sabab u noqonaya waa in ragga iyo dumarku ay kala adarsadaan oo adaabta shareecada islaamku ay dhigtay sideed ay u raacaan sababta labaad waa khalwada nin iyo gabadh xaas aan isu ahayn maxramnimana aanay ka dhaxayni inay kelidood meel ku gooni noqdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ka saddexeeya inuu shaydaan noqonayo shaydaan wuxuu u qurxinayana waynu garanaynaa iyo waxa quluubtooda uu ku tuuraayo taana waxaa laga yaaba maanta inaanay bulshadeenna uguba jirin muxaramaadka waxyaabaha xaaraanta ah iyo dembiyada ilaahay uu mamnuucay haddana foolxumaday taasi sabab u noqonaysay ee shayddaanku uu sallaan iyo waddo u soo maro uga dhiganayay ayaynu dhibsanaynaa sababtiina dhib weynina lama laha waxaa ka mid ah itlaaqu nadari fi nnisaa il ajanabiyaat raggu inay iska daawadaan dumarka ajanabiga ka ah oo indhahooda aanay ka laaban ilaahay baa amray raggu inay indhaha dumarka ka laabaan waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ilaahay baa amray dumarkuna sidaasoo kale inay ragga indhaha ka laabaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna rag iyo dumarba waxay ku tidhaa nebi maxamedow waa muuminiinta lala hadlaya amarka ilaahay qaadanaya indhahooda ha laabaan cawrahoodana xumaan ha ka ilaaliyaan soo ma arkaysid labada sida loo xidhiidhiyey indhaha laabistooda iyo iska ilaalinta xumaanta waa indhaha haddii la laabi waayo xumaan layskama ilaalin karo oo marka ninku dumarkii uu iska daawado gabadhuna ay ragga iska daawato dareen baa qofka gelaya dabeetana kaasuu shayddaanku uga faa'iidaysanayaa inuu baadi doono halkuu ku gudan lahaa dabeetana meesha xaaraantaabuu u qurxinayaa rasuulkuna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam indhuhu inay zinaystaan oo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam faalcaynaani zinaahuma annadar labada indhood sinadoodu waa eegista weeyi haddaad eegto dumarkaa ilaahay eegistooda kaa xaaraantimeeyey indhahaad ku sinaysata maxaa eegistan sina loogu magacaabo waayo sinadii bay sabab u noqonaysaa waa waddadii loo marayay waxaa ka mid ah safarka dumarku ay galaan iyadoo maxramaanu la socon gabadhii oo bilaa maxram iska safraysa nebi maxamed wuxuu yihi xalaalu ma aha gabadh ilaah iyo aakhiro rumaysan inay safarto iyadoon maxram la socon ninkii jihaadka u baxayay yihi gabadhaydi xaj bay tegaysaa jihaadka ka hadho xajka u raac buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo waxaa ka dhalanaya baa la og yahay waa hilib bisil oo bahalo loo saydhay dumar la yidhi dhulka iska saqaafa oo ilaahay iyagu aan ka baqin oo safarka bilaa maxramka aan iska ilaalin raggii mas-uulka ka ahaana arrintaanay ka hor istaagin waxaa ka mid a gacanqaadka dumarka aan gabadhan xaaskaagii ahayn maxaarimtaadii aan ahayn aad bay maanta inoola fududahay xataa raggii bay khayradu ama hinaasuhu ka dhintay oo nin baa xaaskiisii nin kale ku hor gacan qaadaya ama hooyadii ama walaashii ama gabadh kaloo dumarka qaraabadiisaa ka mid a markaasaanu dhibsanaynba haddana xumaantii ka dhalanaysay ayaynu ka qaylinaynaa waa sinadii gacanta caaisha waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartae nebi maxamed gacantiisu ruux dumara oo macnaa ajanabi ka ah gacanteed ama jidhkeed ma taaban xataa markuu dumarka ballanka rasuulku la gelaya beecada uu ka qaadayey gacmaha iyaga uma dhiibin ragga gacanta u dhiibayy laakiin dumarka afkunbuu kala hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waliyadu zinaaha albatshu buuhi rasuulku gacantan soo ma arkaysid way sinaysataa sinadeed waa maxay waa taabashada waa gacanqaadka waa taabasho kale gabadhaan xaaskaagiin ahayn maxramna aan ku ahayn maxaa zina loogu tilmaamay taabashada noocaas waxay sabab u noqonaysaa zinada weyn wuxuu rasuulku yidhi midkiin halkaa madaxa in mudac laga geliyo ayaa uga dhib yaroo u dhaanta an tamasa yaduhu yadda imra'ati laa taxillu lahu inay gacantiisu taabato gabadh aan xalaalu ahayn yacnaa ciqaabka adduunyo waxa uu ka fudud yahay dee ciqaabka aakhiro ee arrintaa ka dhalanaya waxaa asbaabta ka mid oo maanta dhexdeenna aada ugu faafsan tabaruju nisaa dumarku inay tabarujaan oo xijaab la'aan ay socdaan dumarku ninku markuu arko gabadh soo labisatay oo cadar soo marsatay iyo uunsi markay soo hormarto waa bani aadam ilaahay baa dareen ku beeray haddii markaa iimaan iyo khawf min allah cabsi xagga ilaahay uu ka baqanayo oo celisaani jirin arrintaasi xumaan bay sabab ugu noqonaysaa walihaada baa islaamku dumarka uu ku waajibiyey jilbaab maaha gabadha xumaan looga baqanayo o qura waa arrin cibaado ah waa cibaado ilaahay uu ku addoonsaday dumarka rasuulka waxaa la yidhi yaa ayuha anabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa dumarkaaga kuwa kuu dhaxay hablahaaga dumarka kale ragga muuminiinta ay mas-uulka ay ka yihiin waxaad amartaa jilbaab inay jirkooda kusii duldaayaan yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'day xataa kuwa xumaanta doonaya kuma soo dhiiranayaan gabadhaasi dib bay uga istaagayaan waxaa tabarujka ka mid a dumarku inay dabadda u dareeraan guryahooda ay ka baxaan iyada oo xaaje iyo baahi keenta aani jirin waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa waxaa ka mida gabadhu quruxeeda inay muujiso tii ilaahay u abuuray ama ta ay gashan tahay ama ta ay marsan tahay mid lagu arko iyo mid laga uriyo walaa yubdiina ziinatahunna buuhi ilaahay dumarku quruxooda yaanay muujin waxaa ka mida gabadhu markay soconayso socod isjejebin iyo isqaadqaad iyo isluxitaan uu la socdo inay socoto waxaa ka mid ah alkhuduucu fi lkalaam ragga markay la hadlayso hadalla aad u dabacsan oo shahwo kicinaya kuwa quluubtoodu bugto xumaan sabab ugu noqonaya inay kula hadasho falaa takhdacna fi lqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waxaa ka mida gabadhu guriga markay ka baxayso inay cadar ismariso ama uusibaa isku shido ama maro uusi horey ugu shiday ama cadar ay marisay inay ku baxdo arrintaa rasuulku iyada lafteedu zine ku magacaabo waayo zinaday sabab u noqonaysa ayuma imra'atin istactarat famarat calaa qowmin liyajiduu min riixihaa fa hiya zaaniya wa kullu cayni zaaniya gabadh kastoo isa soo cadrisa oo rag soo marta oo dabeetana natiijadu ay noqoto in udugeedu uu soo gaadho raggaas tankooda gabadhaasi waa zaaniya buuri rasuulka hadda waxa laga weligaan xumaan inaanay samayn laakiin waxaanay samaynaysaa xumaanta sabab u ah waxaanay samaynayso ayaa waddadii foolxumada faaxishada zinada la idhaha loo maraayey waciid adag baa ku soo arooray goodi adag iyo hanjabaad rabbaaniya ayaa ku soo aroortay tabarujka dumarkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gaara ula hadlay sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa nisaa'un kaasiyaatun caariyaat mumiilaatun maa'ilaat ru'uusuhuna kaasnimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixa rawaahu muslim laba qolo rasuulku wuxuu yidhi anigu maan arag laakiin way iman doonaan labadaa mid ka mid waa dumar waxbay xidhan yihin haddana waa qaawayin wax asturaya maaha waa dumar xaqa dadka ka leexinaya raggay fitnaynayaan iyaguna waa fitnaysan yihin madaxooday dhiseen way kor u taageen maanta magaalada hargeysa hablaha maraya haddaad u fiirsato badankoodu timahooda in leeg oo mara ama wax kalaa ayay guudkaa kaga sii xidheen sidaa madaxooda dushiisa waxa weeyaan uga qotoma kuwaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannada geli maayaan udugeedana heli maayaan waxaa asba asbaabtaa waa inaynu la dagaalanno oo hablaheenna iyo dumarkeenna aynu kala dagaalanno si aanay u fitnoobin cidna aanay u fitnayn waxaa ka mid a alghinaa heesta meel walba maanta way nooga shidan tahay moobiladaa lagu wada sitaa idaacadday ka baxaysaa iyo tiifiyada basaskay ka daaran tahay meheradahay ka shidan tahay dadkii wanaagsanaay hore waxay odhan jireen waa beriidu zina waa dhambaalka waa dhambaalsidaha zinada way ka soo horraysaa waa ruqyatu zina waa sixirka zinada weeyi waxa la yidhaahdo heestu walihaada baa islaamku uu mamnuucay zinada iyo qalabka heesaha loo garaacana meel buu ku wada sheegay rasuulku layakuunana min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalkhamra waalmacaazir ummaddayda waxaa ka mid noqon doona kuwa sida xalaashoo kale u sameeya yaanay ictiqaadin aanay aaminin ba inuu xalaal yihi laakiin sidii xalaashoo kale u samaynayaan waxaa loo yaqaano zinada iyo raggi oo xariir xidha iyo khamriga iyo qalabka loo garaaco heesaha waxani waa wax isku wada xidhanoo midba miduu sabab waxa weeyaan uu yahay foolxumadu way isdhashaayoo way tarantaa markaad mid samayso ilaahay wuxuu kugu ciqaabayaa mid kalena inaad ku dhacdo waxaa ka mid a oo maanta aada inoogu badan daawashada sawirada qaawan ama suura fotografiya ha noqdo ama mid fideo ha noqdo daawashada musalsalaadka diinta iyo akhlaaqdaba dadka ka dilaya ee xumaanta iyo dinada iyo foolxumada dhiiri gelinaya iyo aflaamta waxa weeyaan faaxishada ah qofka kuwaa daawaday oo qof cagta saaray xumaanta zinada la yidhaha waddadeedii waalidku waa inay ka warhayaan awlaaddooda habliye inamaba maxaa ugu duuban ee ugu jira moobilada waxaad ku arkaysaa in fara badan waddooyinka iyo gidaarada inama isku soo ururay ama hees bay dhegaysanayaan mobil ku duuban ama sawir bay daawanayaan xun si fudud baana la ysugu gudbiyaa maanta oo la ysugu diraa lacagina kaga lacagna kagama xidhnaa meel fogna ka baadi dooni maayo waa in ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqdaan dhalinyartu oo waxa ay dadka kala dhuumanayaan ilaahay inaanay kala dhuuman karin waa inay ogaadaan oo ilaahay uu maqlaayo oo u arkayo xaalkooda u og yahay samadan ay xumaanta ku hoos samaynayaan ilaahay inuu leeyihi dhulkan ay xumaanta ku dul samaynayaan rabbi inuu leeyihi waxaa asbaabta ka mid a guurka oo la adkeeyo maanta hablaha bixintoodu inaguma adka laakiin waxaa aada loo adkeeyey waxa weeyaan guurkii gurigalkii ayaa aada iyo aad waxa weeyaan u adag oo dhalinyaro fara badan oo guur xalaala doonaysa inay xumaantaa ku dhacaan waxaa sabab ugu noqda guurkii baa ku adkaaday marka waa in la fududeeyo zawaajka iyo nikaaxa waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaas sabab u ah waxaas aan sheegay oo dhami may shaqeeyeen sababna umay noqon kareen qofku xumaantaa inuu ku dhaco haddii qodobkaa tobnaadaan ku gebagabeeya aanu jiri lahayn waa maxay qodobkaa tobnaad waa alghaflatu can illaah waa qofkan xumaantan samaynaya oo xaaladdaa xumaanta uu samaynayo ilaahay subxaana wa tacaala moogan oo rabbi iska ilaabay waa ilowga la ilaabay geerida qof geeri xusuusani xumaantaa ma sameeyo waa ilowga la ilaabay qabrigayna sugaaya iyo xisaabta iyo su-aasha waa ilowga la ilaabay aakhiro adduunyadan in laga tegi doono oo daaru alxisaabi waaljaza daartii xisaabtii abaalmarintu ay naga dambayso waa qilatu alkhawfi min allah fii qalbi zani waa alla kacabsiga oo ku yaraaday qofka xumaantaa samaynaya qalbigiisa ilaahay qofka ka baqdaa ma caasiyo qofka ilaahay xusuusan ilaahay inuu arkayo uu maqlayo oo ogyo xaalkiisa uu la socdo mar walba dareensani ilaahay amarkiisa ma khilaafo wax ilaahay uu ka mamnuucayna ma sameeyo qofka geerida iyo aakhiro xusuusan arrintaasi waxa ay ka celisaa min irtikaabi alfawaaxish xumaanaha inuu sameeyo qofka doonaya inuu jannada galo naartana uu ka badbaado sabra can shahawaati almuxarama wuxuu ka sabraa shahwooyinka xaaraanta ah ilaahay ka ka xishoonayaa xaaraanta waa ka fogaadaa yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahum id yubayituun maa laa yardaa min alqowl in fara badanoo xumaantaa sameeya way la dhuuntaan waa isqarinayaan dadkay iska qarinayaan laakiin ilaahay bay ilowsan yihin ilaahay baa yidhi dadkay iska qarinayaan ilaahayna iskama qarinayaan iyadoo macooda uu yahay markay goor habeennimo ah qorshaynayaan waxaanu ilaahay raalli ka ahayn fallaahu xaqu an takshaw ilaahay baa u mudan in laga baqo xumaanta walaalayaal sida xikamka qaarkood lagu sheegay addina awaluhu khawf bilowgeed waa baqe saasuu u keerkeeriya dhulkaa ku soo ururaya qofku xumaantaa markuu samaynayo haddii inuun iimaan qalbigiisa uu ku jira iyo xisho haddii kale xayawaanaad ku shabbahaya ma yeedhaanka wa aakhiruhu nadaama waxaanay ku gebagabowdaa murugo xumaantaa mar allaala markuu dhammeeyo ayay qalbigiisa muruga ku bilaabmaysa oo jacaylku jeclaysanaya macaansigu macaansanayey halkaasuu ku gebagaboobaya murugaa beddelaysa qalbigiisa ku habsata haddaanu ka toobadkeenin waa murugo marka nafta laga qabanayo iyo su'ul khaatima khaatimo xumaan waa murugo qabriga dhexdiisa waa murugo aakhiro iyo ilaahay marka layshorgeeyo ilaahay murugooyinka haynaga badbaadiyo xumaantaana ilaahay qulubteenna ha ka jeediyo dadka samaynayana ilaahay subxaana wa tacaala hanuuniyo wallahu aclam waxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina moxamed